asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu subax wanaagsan dhegeystayaal star f m codka gobolka waqooyi bari ayaad nagala socotaan waa subax jimcaha taariikhdan ay ku beegan tahay labiiyo labaatanka bisha sagaalaad ee sanadka labada kun iyo saddex iyo labaatanka halka bisha islaamka ay sugan tahay toddobada bisha saddexaad ee rabiicul awal bisha mawluud ama bishii u dhishay nabigeena suubana naxariisii nabadgelyo dushiisa ahaatee ayay ku beegan tahay waana dabcan haddii aan idinkugu celiyo waa toddobada bisha saddexaad ee rabiicul awal sanadka kun afar boqol afartan iyo shan iyo hijriga soo dhowaada anigoo maxamed axmed khaliif ayaa idin la socodsiinaya dhegeystayaal barnaamijka hogaanka istaa qeybtiisa koowaad ee wargeysyada aan ku egno waana wargeysyada ugu afka dheer dalka waa the daily nation and the standard waxaan halkan idinkula wadaagi doonaa dhegeystayaal qodobadii ugu waaweynaayay bogogooda saaka ay ku qoreen dhegeysteeda soo dhowaada ayaynu idin leenahay dhegeystayaal waa hagaag dhegeystayaal wargeyska dabcan qeybaha dambena waxaan fursad idiin son doonaa dhegeystayaal inaad nagala soo qayb qaadataan xubinta subax wanaagsan sidaad ku waabirisateen hadalhayntu waxay tahay dhegeystayaal iyo jegaweyga guud dhegeyste daba qodobada ugu horeeya aan wargeyska haddii aan soo qabto waa wargeyska the daily nation waa daily nation boggiisa labiyi tobnaad baan ku bilaabaya dhegeystayaal dabcan waxa ay toban sano ka soo wareegatay weerarkii lagu qaaday dhismaha caanka ama waa dhismaha westgate ama suuqaasi ama moolkaasi westgate ee magaalada nairobi toban sano ayaa kasoo wareegatay xilligii goobtaasi weerar lagu qaaday dhegeystayaal oo dabcan shalay ayaa la xusay toban sano oo kasoo wareegatay xilligii westgate la weeraray dhegeystayaal wargeyska ayaan ku faahfaahin doonaa dhegeystayaal dabcan waxaanu wargeyska uu leeyahay toban sano ayaa kasoo wareegatay weerarkaasi lagu qaaday dhismaha westgate ee magaalada nairobi dhegeystayaal dad tiradooda gaaraysa ilaa lixdan iyo todoba qof ayaa ku dhintay weerarkaasi dabcan ay sheegtay inay ka dambeysay kooxda al-shabaab ee ka dagaalantaa dalka soomaaliya dhegeystayaal haddaba dhismahaasi baan eegeynaa warbixinta wargeyska the daily nation uu saaka dabcan uu arrintaasi kaga hadlay dhegeyste dhammaantiin waa idin soo dhaweynayaa haddaba dabcan dadkii waxyeelada ay kasoo gaartay ama ay ku dhintay ama waxyeelada ay kasoo gaartay qoysaska ay ka dhasheen ayuu wargeyska ku faahfaahinayaa inay weli la hilmaamay dabcan oo ay dowladda hilmaamtay weerarkaasi kadib qoysaskii ay qoysaskii ay ka dhinteen dabcan dadkii goobtaasi ku sugnaa oo gaaraya lixdan iyo todoba qof dhegeystayaal haddaba madaxa waaxda gaarka ee dabcan waa madaxa waaxda gaarka ee ilaalada ama waa shakhsiyaadka ama shakhsiyaadka ilaaliya goobaha ganacsiga iyo sidoo kale goobaha kale waa dabcan private security la yirahdo waa shakhsiyaadka ama waaxda gaarka ee ilaalisa oo uu weyn yahay dabcan fazuul maxamed dhegeystayaal ayaa isna dabcan westgate ka arrintaasi wuu ka hadlay oo weerarkaasi toban sano ay kasoo wareegatay dhegeystayaal dabcan goobtaas waxay waxyeelo kasoo gaartay ilaalada ilaaladana hoostaga waxyo gaara dhegeystayaal iyadoona waxyadaasi u weynyahay dhegeyste fazuul maxamed dhegeyste waana agaasimaha guud ee waaxda dhegeystayaal b s r a oo ah waa shirkad gaar ah oo dabcan shirkad gaar ah oo dadka u shaqeeya inay yihiin ilaalada dhegeystayaal haddaba agaasimaha guud ee shirkadaasi gaarka ee dabcan dadka waardiyayaasha ama ilaalada wax u taqaanid faasuul maxamed ayaa arinta ayaa asna ka hadlay waxa uu sheegay shir jaraa-id uu qabtay uu ku qabtay xarunta ganacsiga ee westgate ee magaalada nairobi waxa uu sheegay in ciidanka ilaalada iyo saraakiisha amniga tallaabada loogu talagalay in lagu wanaajiyay kormeerka iyo isku xirka waaxda amniga gaarka ah ee islamar ahaantana kor loogu qaadaya amniga dhegeystayaal qoobooyinka ganacsiga ay kaalin ka qaadanayaan waa ama shaqaalaha ilaalooyinka gaarka ah dhegeystayaal dabcan dowlad ma hoosmaadaan waa shirkad gaar ah oo dabcan agaasimo guud uu yahay shakhsigan soomaaliga la yihahda fahzuul maxamed idinka wax u taqaanid dabcan security ama waardiyayaal ama watchman wax u taqaanidba ama ku ilaaliyo ayuu kaga hadlay dabcan sidoo kale dadka ay waxyeelada ka soo gaartay ee qaysaskooda ayagana walaaca bay qabaan dhegeystayaal dhanka kale wargeyska the daily nation bogiisa ugu dambeeya dabcan bogiisan ugu horeeyana ciwaan uga dhigay guddiga adeega macalimiinta ee dalka ayaa arrin kasoo horjeegsa waxay kasoo horjeegsateen soo jeedinta ah in dib u habeen lagu sameeyo waaxda waxbarashada ee dalka haddaba madaxa guddiga adeega macalimiinta ee dalka nancy macharia ayaa xildhibaanada baarlamaanka ay u sheegtay dhegeystayaal inaysan dooneynin ama inaysan dooneynin inay ka fiirsadaan in dib u habeen lagu sameeyo waaxyaha kala duwan ee waxbarashada dalka wargeyska baggiisa ugu dambeeya arrintaasi kaga faahfaahiyey dabcan wadahadallada u socda mucaaradka iyo dabcan maamulka maxaafidka ama talada wadanka ayay kenya kwanza la xiriira xiisadii hore ee wadanka ka taagneed iyo dibadbaaxyadii wadahadallada lagu xalinayo in sal looga gaaro dhinacyada ishayama ismariwaaga ismariwaaga ka dhexeeya dabcan waa isbahaysiga mucaaradka azimiya loomoja iyo sidoo kale dabcan isbahaysiga muxaafidka ee wadanka uu hogaamiyo isbahaysiga talada wadanka haya ee uu hogaamiyo madaxweynaha dalka william ruuto dhegeystayaal wargeysa boggiisa afraad uu qodobkan kaga hadlay bal haddii inaad aan eego boggaasi afraad uu arrintan kaga hadlay wadahadallada u socdo mucaaradka iyo dowladda dhegeystayaal wuxuu leeyahay wadahadallada u socdo mucaaradka kala hogaaminay uu hogaaminaya raila odinga iyo maamulka talada wadanka haya raila iyo aan iraahda william ruuto ayaa waxay kaga hadlayaan qodobada la xiriira wadahadallada sawir waxaa ii muuqda in labada dhinac mucaaradka kalonzo masioka oo ahna madaxa hogaaminaya oo mucaaradka ku mat madaxa hogaaminaya ama mucaaradka ku matelaya wadahadallada shaqsiga ugu sarreeya sidoo kale madax hogaamiyaha qalbeedda baarlamaanka dalka kimani wujungwa ayaa sawiradeeda ii muuqda dhegeystayaal ayagoo dhaala cadeynaya dhegeystayaal dabcan waxay ka wada hadlayeen wadahadallada labada dhinac dhegeystayaal haddaba wadahadaladii shalay dhex maray ee dabcan labada dhinac waa maamulka talada wadanka haya ee kenya kwanza iyo sidoo kale sbeysinga mucaaradka oo socday laba laba dabcan laba saacadood ayaa waxaa looga hadlay in xiisadda ka taagan xisbiga jubilee oo ay isku hayaan labada mas-uul dabcan waa jeremeya kioni iyo sidoo kale shaqsiga kale dabcan xisbiga jubilee laba ay leeyihiin waa maxkamadday arrintooda taagan tahay labada shaqsina waxay sheeganaya waxay sheegayaan in ayagana ay kala matalayaan ay matalayaan xisbiga xogyaha guudna ayaga yihiin dabcan jeremeya kion wuxuu leeyahay waa xogyihii xisbiga jubilee intuusan isku dhacyada lsun soo kala dhexgalin xisbiga jubilee dhexdiisa haddaba xogyahaasi jeremeya kioni iyo sidoo kale kanini kega dabcan ayaa ayagana looga hadlay arrintaasi xiisadda taagan jubilee dhexdeeda oo arrintaasi maxkamadna ay weli taagan tahay ama maxkamadda hortaalla arrintaasi waxaa sidoo kale arrintaasi ka hadlay xasan cumar oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka bariga africa ee yaala isagoona sheegay waa inuu raaligelin ka bixiya ayuu leeyahay jeremeya kioni hadal uu dhowaan jeediyey waxa uu sheegay waa inuu tixgeliya dabcan guddiga dabcan qaabilsan kala dambeynta ee xisbiga jubilee oo uu sheegay in kanini kega uu yahay mas-uulka rasmiga ee xogeyaha guud ee xisbigaasi dhegeystayaal waxay doonayaan in xal loo helo ayuu leeyahay wargeyska standard arrintaas ayuu bogga afraad kaga hadlay waa wargeyska the daily nation dhegeystayaal wargeyska the standard ba ayaan soo qabanaya dhegeystayaal waxaa i halkan iga muuqda bogga sideedaad oo ay arrintaasi ku faahfaahiyey waa madaxa adeega dadweynaha sidoo kalena madax shaqaalaha xafiiska madaxweynaha dalka waa mas-uulka lagu magacaabo felix cosgey uu ka hadlay waa madax adeega dadweynaha wuxuu ka hadlay in dhaqaalaha badan ee lagu bixinayo safarada aan micnaha ku fidhinin in la yareeyo dhegeysta ayuu leeyahay waa felix goosgey wuxuu la hadlay dabcan madaxda oo safarada qaar ee dibadda iyo sidoo kale gudaha ee dhaqaalaha ay adeegsanayaan u yahay dhaqaalaha dadweynaha ama dhaqaalaha mashaa wada dhaqaalaha uu dalka leeyahay ayay adeegsadaan waxa uu xusay inaysan jeebkooda ka adeegsanin safaradaasi islamarkaana dhaqaalo badan ayaa ku baxay ayuu leeyahay markaas safarada aan loo baahnayn wuxuu leeyahay waa in la joojiyey bagga sideedaad ayuu kaga hadlay dhegeystayaal waa madaxa adeega dadweynaha felix goskey dhegeystayaal oo arrintaasi ka sheegay islamarkaana shaqaalaha dowladda ama shaqaalaha rayidka kuwa dowladdan ugu baaqay in ay joojiyaan safarada aan loo baahnayn ee micno darada ah oo dhaqaalaha badan loo adeegsado waa hagaag dhegeystayaal dhanka kale dabcan waa madax adeega dadweynaha dhegeystayaal iyo sidoo kale ahna madax shaqaalaha xafiiska madaxweynaha waxa uu leeyahay dhammaan saraakiishu waa inay ay qaataan maalmaha fasax sanadkas dhegeystayaal wuxuu xusay in shaqaalaha inay dabcan cudurdaar la-aan aan laga aqbali doonin inay xilliga doonaan ay isaga baxaan balse xilligii loogu talagalay oo haboonu fasax uu leeyahay qofkaasi keliya loo ogolaan doonay inuu xafiiska uu ka shaqeeyo kaga maqnaado fasax rasmi ah balse xilliguu doono uusan ka maqnaan karin ayuu ku dariyay wargeyskaada standard ee bagiisa sideedaad dhegeystayaal qodobada kale uu qoraan eegi doonaa daqiiqada kadib ama daqiiqad kadib dhegeystayaal waxaan fursad idiin sii doonaa inaad qodadka teleefoonada soo beegsataan dhammaantiin kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal adin leenahay dadka kala duwanna waa idiin furi doonaa dhegeystayaal wargeyska the standard bargiisa afaraad wuxuu kaga hadlay dabcan dhanka waxbarashada xogeyaha joogtada ee wasaaradda waxbarashada ee dalka docor pelio kipsang ayaa sheegay in keliya labaatan iyo saddex kun boqol saddex iyo toban arday oo dhigta jaamacadaha iyo sidoo kale macdida lagu barta farsamada ay codsadeen ku biirista jaamacadaha wuxuu leeyahay dabcan in raalli noqdo waa keliya labaatan iyo saddex waa labaatan iyo saddex kun boqol saddex iyo toban arday keliya ay codsadeen labadii toddobaad ee ugu dambeystay labadii toddobaad ee ugu dambeysay in ay ku biiraan jaamacadaha iyo goobaha goobaha lagu barta farsamada dhegeystayaal ama goobaha lagu barta farsamada ee loo yaqaano tabid dhegeystayaal ayuu wargeyskaada kaga hadlay dhegeystayaal ilaa iyo haatan wuxuu leeyahay in in keliya ay heleen boqol toddobaatan iyo lix kun toddoba boqol afartan iyo shan codsi oo ah ardayda ku biireysa sanadkan dhegeystayaal jaamacadaha dhegeystayaal dabcan waxayna u kala qeybsan yihiin jaamacadaha iyo sidoo kale goobaha farsamada ardaydaasi keliya ay soo codsadeen ku birista jaamacadda waa uu sida uu sheegay waa boqol toddobaatan iyo lix kun toddoba boqol afartan iyo shan waa sida uu sheegay xogayaha joogtada ee wasaaradda waxbarashada ee dalka doctor belio kibson waxaa intaasi ku daray in soddon iyo lix kun lix boqol siddeetan iyo afar ee arday ay soo codsadeen kubiirista jaamacadaha iyadoona qeyb ka mid ah dhaqaalaha ama lacagaha ka baxayo fiiska waxa u taqaanay dhegeystayaal ay dowladda bixinaysa ka dhegeystay halka toddobaatan iyo saddex kun saddex boqol labaatan iyo laba arday oo la doonaya inay ku biiraan macdada lagu barta farsamada ee tafet aysan weli soo codsanin ayuu wargeyska leeyahay daqiiqadaha noo haray dhegeystayaal fursad waxaa idiin siinayaa inaad qadadka taleefoonada idaacadda aad soo beegsataan waa eber toddobo eber labo saddex shan eber eber sagaal eber nambarka kalena waa eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhammaantiin subax wanaagsan aan dhegeystayaal idin leenahay saa fm codka gobolka oqeybir ee nagala socotaan dhegeystayaasha ugu horreeyay qadadka taleefoonada soo beegsanay soo dhawo walaal magacaaga halkaad ku sugan tahay asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu waan ku salaamayaa walaalo kiin cabdulla waaye dowladayaanka soomaalidan ku suganahay waa tahay kiin soo dhawo aan ku leeyahay wallahi alxamdulilah etoobiya goobtaan ugu suganahay jawiga aad buu u degan yahay waxaa laayna ka jira ma laha
haye ee waan ku salaamayaa adiyo dhammaan dhegeystayaal kuriyaasha waxaan ilahay subax wacana wanaagsan arooriya suubun waan salaamayaa walaal qaali waa tahay lamid aan ku leeyahay waana kaaga mahad celinayaa dhegeysigaaga dhegeystaha kale qadka taleefonka soo beegsanay halo isa f m
waa qoordheer burbur kaantiga bandheero waa tahay waa la socotaa barnaamijkaan filayaa
Haa, barnaamij- subax wanaagsan aan ku leeyahay sidee lagu waabiristay waa sida jawiga guud haye
wax lamid eh, wallah xaafadda xaafadda burbur isu socodka gaadiidka lahadlaynta waa siduu ilaahay ugu talagalay waa alla subxaana watacaala si ugu talagalay waayo markaan dhammaan dhegeystayaasha inta bandheera iskulu sugunnahay inta oo yaha etoobiya jiraankahayna reer balaxa oo jiraankahayna inta muslimiinta inta maqalkeeda muuqeeya muuqaalkeeda qahaleysa wanaagsan ee muslimiinta muslimiinta waxaan ku dardaarminayaa alla subxaana watacaala ha laga xabsado ha laga cabsado oo alla subxaana watacaala ha laga xishooday alla subxaana watacaalana waxaa waaye wax ka weyn ma laha markaan waxa laga xishoodaan leeyahay hana laga cabsado waa tahay firiintaada way maqleen aan filayaa subax wanaagsan aan ku leeyahay xigaa soo dhawo walaal magacaaga halkaad ku sugan tahay haa walaal isa f m si wanaagsan aan ku maqlaa soo dhawow halo isa f m soo dhawo walaal magacaaga iyo halkaad ku sugan tahay calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته soo dhowo walaal magacaaga halkaad ku sugan tahay goobka ifanuura u gudagal subax wanaagsan waa sidee jawi guud hadalhaynta maxay tahay maqalka idaacaddana waa sidee
wanaagsanoo wacan buraada saaxiib waxbarashada caadi waa loo kala dareeray maalmahan waxaan aad oga cabanaynaa saaxiib oon weyn baa naga jira waxaan biyaha waxaan dhihi lahaan warnihow meeshan waa la baya wiigii saddexaad afraada loo jeedaa la ooman yahay waxaan dhihi lahaan bal qaacdi biyaha inayna maqasho warkeenna tixgeliso waa la oomin oon baan u baahnay oo xagga biyahan ka cabanayna
dabca dabcan in xal loo heli doona baan filayaa waana kaaga mahad celinayaa subax wanaagsan aan kuleeyahay dhegeystaha ugu dambeeyaan siinayaa warkiio nugu soo fadlay awadeed halo isaafim subax wanaagsan walaal alo salaamu calaykum wcalaykum salaam waraxmat ullahi wabarakaatu
baxsan guri wat u gudagalaan kuleeyahay subax wanaagsan waa sidee xaalka guud jawiga hadalhayntu soo koob toban ilbirqsi alxamdulilah alxamdulilah walaal nabad baan heshiina nabad baa lagu barya nabad baa ku ababarin waa soconnaa boqol boqol wey jimco wey saaka iyo iskool ma ogi dugsi ma jiraan alxamdulilah waa hagaag waan gartay waa hagaag dhegeystayaasha subax wanaagsan aan leeyahay xubintii wargeysyada iyo dhegeystayaal iyo subax wanaagsan halkaasaan kusoo afmeerayaa waa idinkaga mahad celinaya dhegeysigiina bismi illaahi raxmaan iraxiim kulanti wacan wanaagsan subax wanaagsan kusoo dhawaada barnaamijka hoggaan kasta ee xaaladda dalka waa subax jimcaha taariikhduna ay ku beegan tahay laba iyo labaatanka bisha sagaalaad ee sebtembar ee sanadka labada kun iyo saddex iyo labaatanka dhegeystayaal halka bisha islaamka ay dhegeystayaal maantana sugan tahay waa todobada bisha eh, todoba waa bisha saddexaad ee rabiicul awal sanadka kun afar boqol afartan iyo shan ee hijriga dhegeystayaal ama sidaa u taqaanin bisha mawluud waa xilligu bishii u dhashay nabigeena subana calayhi salaatu wasalaam naxariisii nabadgelya dushiisa ahaatee mar kale haddii aan idinkugu celiyo waa todobada bisha saddexaad ee rabiicul awal ama mawluud ee sanadka kun afar boqol afartan iyo shan iyo hijriga soo dhawaadaan idin leenahay barnaamijka hoggaanka istaa ayaa dee aan gudagalaynaa dhegeystayaal oo inoo bilaabanaya dhegeystayaal qeybtiisa labaad oan ku falanqeyn doona barnaamijka oo qodob doodaan halkaan idinkula wadaagi doonaa xaaladda dalkan ayna diiradda ku saari doona dhegeystayaal qodobkan barnaamijka ee diiradda saakaa dhegeystayaal aan ku saari doonaa dhegeyste ee waxaa weeye dhegeyste Sh- waa saf waa safarada micno darada ama safarada haddii aan dhanka kale aan yidhaahdo safarada aan loo baahnayn ee galaan madaxda shaqaalaha ama madaxda dowladda dhegeystayaal ama shaqaalaha dadweynaha dhegeystayaal ama madaxda kasoo ka howlgasha xafiisyada dowladda dhegeystayaal safarada dibadda iyo ku gudaha ilaa intaasoo balaayiin ayaa ku bacday tan iyo tan iyo markii xilka uu qabtay madaxweynaha dalka william ruto safaro dibadeed bay madaxda kala duwan ay adeegsadeen macal asaga uu ku jiro waa madaxweynaha uu ku jiro xitaa Eh, qarashaad badan baa loo adeegsaday dhaqaalahaas oo dabcan abaaraha loo adeegsan kari dadka macluusha ama dhibaatooyinka u nugul lacagahaas loogu deeqi lahay dabcan arrintan waxaa ka hadlay madaxa adeega dadweynaha dhegeystayaal felix cosgey dhegeystaye qodobkaas ayaynu diiradda ku saari doonaa warka saacadda kadib ama saddex saac iyo qadar labaatan daqiiqana waraysi baan dhegeystayaal qadka taleefonkan kula xiriiri doonaa macali cabdisalaam macrifo ahna ma- ah, maamulaha guud ee jaamacadda ko- college-ka ama kuliyadda macrifa dhegeystayaal college ee magaalada nairobi sidoo kalena falanqeeya siyaasadda kenya xogogaalna u ah arrimaha dalka dhegeystayaal ayaynu weerarsan doonaa ah, qeybaha dhexe ee barnaamijka inta ka horeysa faahfaahinta qodobkan diiradda ku saarinaan dhegeystayaal aan idinkula wadaagi doonaa halkan dhegeystayaal anigoo maxamed axmed khaliif ayaa idinla socodsiin doona dabcan wakiilka ah ah, dabcan ah, yuusuf bakad dhegeyste soo dhawaada idin leenahay waa hagaag dhegeystayaal qodobka dooda ee barnaamijka ama qodobkan diiradda ku saarayna dhegeystayaal usii gudagelayna dhegeystayaal oo ku saabsan eh, qarashaadka badan ee siyaasiyiinta weliba kuwa dowladda u shaqeeyaan ka hadlayna dabcan mucaaradka maaha eh, waa mucaaradka dabcan xildhibaanada xitaa dowla ayagana maamulka ka tirsiyin oo oo xeerdejin waayo dabcan siyaasiyiinta mucaaradkan siya- oonaan maamulka aan ahaynin kuma jiraan waa siyaasiyiinta xilalka haya dhegeystayaal waa xilal baa hayaan mushaar dowladeed ay qaataan dabcan lacagahan safarada qasnada dowladda ayaa laga adeegsadaa dhegeystayaal safaradan dibadda ay galayaan safarada gudaha waana safaro badan ayuu sheegay madax adeega dadweynaha aan loo baahnayn inay galaan siyaanti- siyaasiyiintaasi dhegeystayaal haddaba qodobkaas ayaynu dhegeystayaal diiradda ku saaraynaa aan usii gudagala faahfaahintiisa dhegeyste waa hagaag haddaba dhegeyste madaxa waaxda adeega dadweynaha sidoo kalena ah madaxa shaqaalada waa madaxa shaqaalaha ee madaxtooyada wadanka looga arimiye state house ee magaalada nairobi felix cosgey ayaa wasaaradaha kala duwan ee dowladda ku amray ama faray inay yareeyaan qarashaadka ay ku bixiyaan safarada maxalliga iyo kuwa dibadda tani ayaa timid kadib markii uu kulan la qaatay xogeyaasha joogtada ee wasaaradaha dowladda dhexe iyo guddoomiyeyaasha waaxyaha hoostaga ee wasaaradaha cosgey ayaa dalbaday in si deg deg ah loo joojiyo safarada laga maarmi karo waxa uu dha- laga maarmi kara dhegeystayaal waxa uu dhammaan waaxyaha dowladda amar ku siiyey in shirarkooda ku qabtaan gudaha caasimadda dalka ee nairobi sidoo kalena dhammaan agaasimayaasha maaliyadda ee wasaaradda ayaa laga dalbaday dhegeystayaal inay dib eegis ku sameeyaan miisaaniyadooda sanadlaha oo ay soo bandhigaan qiimaha ay doonayaan inay ka dhimaan haddaba qodobkaas ayaynu diiradda ku saaraynaa ku aadan qarashaadka madaxda ama ah, wasaaradaha kala duwan iyo shaqaalaha dowladda ay ku bixiyaan eh, safarada maxalliga iyo kuwa dibadda Eh, tiro badan lacaga intaas oo labaatan bilyan gaaraysa dabcan eh, muddo sagaal bilood gudaheed waa intuu xilka haya madaxweynaha kenya william ruto waxay dowladda dhexe safaro ku bixisay lacag gaaraysa labaatan bilyan dhibic soddon waa labaatan dhibic soddon iyo todoba bilyan waa lacag kor u dhaafaysa labaatan bilyan oo shilin safaradan gudaha wadanka waxaa ku baxday afar iyo toban waa safarada gudaha keliya ama wadanka kenya gudaheeda oo ha ahaato mabaaso ama gobolada kale ama ismaamulada kale lacaga ay siyaasiyiinta ah, gaar ahaan dowladda dhexe u shaqeeyo ee u adeegsadeen waxay gaaraysaa afar iyo toban bilyan oo qasnada dowladda lagala- ah, lacagtaasi loo la- ah, lacagtaasi laga soo saaray waa afar iyo toban bilyan oo gudaha loo adeegsaday halka lix dhibic saddex bilyanna loo adeegsaday safarada dibadda dhowr jeer ayuu madaxweynaha dalka safaro galay oo tiro dhaweyd oo maalmo dhaweyd lasoo saaray waxay ay gaaraysay ilaa in tan iyo xilka markuu qabtay madaxweynaha dalka william ruto oo lacag gaaraysa laba bilyan ka badan uu safarada dibadda u adeegsaday dhegeystayaal haddaba madaxa adeega dadweynaha felix gasgey ayaa xusay in xaaladda aynan sidaa kusii socon karin dabcan wuxuu leeyahay sidaa lama aqbalaya ma sii socon karto in safarada lagama maarmaanka ah inaanan qarshaaskaas lagu bixin wuxuu intaas ku daray in dhanka kale miisaaniyadda ee dowladda ku bixisa arrimaha horumarka ee hoos u dhacday micnaha arrimaha horumarka la doonaya in nolosha kenyaanka lagu hormariya arrimaha wadooyinka ha ahata arrimihii lacagihii loogu talagaleyba waxay hoos uga dhacday waa boqolkiiba afar iyo toban dhibic afar markii sanadihii hore la barbar dhigay dhegeystayaal sidoo kale wuxuu sheegay in shaqa madaxda dowladda ee qasnada dowladda lacagaheeda u adeegsadaan goobaha ama meelaha lacagaha lagu bixiyo waxaa kamid a ayuu leeyahy dhegeystayaal maqaayadaha meelaha way ka cuntay maqaayadaha lagu shiro shir baa la qabanayaa sareenaa lagu qaban meelaha qaaliga dabcan sareyna ay ka mid tahay iyo goobaha kale ee qaaliga dhegeystayaal ee madaxda ku shiraan si oo dabcan qarshaad badan baa loo adeegsadaa madaxda siyaasadeed ee wasaaradaha dowladda dhexe u shaqeeya dhegeystayaal haddaba qodobkaas ayaynu dhegeystayaal diiradda ku saareynaa ee ku aadan lacagaha dibadda ay adeegsadaan safarada dibadda iyo weliba kuwa gudaha ee qarshaadka badan loo adeegsado kuwaasoo inta badan safaro qaara looga maarmi kara waxaa lasoo jeediyey xitaa haddii aan laga maarmi karin dhegeystayaal in nairobi in mambaasi meelo kale lagu shiro waxay soo jeediyeen dabcan waxuu dhammaan waa kasgey waxuu dhammaan waxyaa dowladda amar ku siiyey inay shirarkooda ku qabtaan ayuu leeyahay gudaha caasimadda dalka ee nairobi micnaha caasimadda nairobi ku qabta sidoo kale dhammaan agaasimayaasha maaliyadda ee wasaaradaha ayaa laga dalbaday inay dib eegis ku sameeyaan miisaaniyaddooda sanadlaha oo ay soo bandhigaan qiimaha ay doonayaan waxa uu su-aal geliyey kusgey sababta iyadoo shirka uu ka dhici kara magaalada nairobi ay mas-uuliyiin badan diyaarad uga raacayaan ismaamulka mombasa dhegeystayaal dhanka kale xogeyaha joogtada ee wasaaradda maaliyadda ee dalka chris kipto ayaa dhankiisa soo jeediyey in haddii laga maarmin in safara in loo safro mombasa in shaqaalaha dowladda ay diyaarad bedelkeeda adeegsadaan tareenka oo ka qarashgar dabcan tareenka qeybaha caadiga kun shilina lagu raacaa qeybaha oo tayadeedu sarreysa v i b si u taqaanidna dabcan saddex kun baa lagu raacaa taasaa ka qiimo yar bedelkii diyaarad diyaarad mar walba toban kun ku bixin lahayd mombaaso adigoo u socdo tusaale mombaaso dabcan diyaaradda toban kun iyo shan iyo toban kun meelaad baa lagu raacaan filayaa aad ku bixin lahayd dhegeyste adoo tareenka kunka shilin raacaa idin dhaanta ayuu leeyahay waa xogeyaa joogtada ee wasaaradda maaliyadda ee dalka chris cabto qodobadaas ayaynu diiradda ku saarayna soo dhawaada dhegeystayaal idin leenahay hagaag dhegeystayaal dhammaantiin waa idin soo dhaweynayaa haddaba maxay tahay sababta maxaa ku kalifaya ninka madaxda ah ee dowladda u shaqeeya maxaa ku kalifaya in qarshaad badan oo u adeegsado ama uu ku bixiyo safara laga maarmi karo dhegeystayaal iyo inuu hadduu shir qabanaya ama kulan gaar qabanaya oo goob qaali ah oo shirar gaar ay ku qabsadaan asoo adeegsanaya qhasanada dowladda maxaa ku kalafaya waa maxay sababta soo male isma oran kara dhaqaalahaasi waxaa loo adeegsan karaa in lagu horumariyo nolosha kenyaanka ee danyarta maxay tahay arrintaasi maxay tahay sababta aysan madaxda afrikaanka ah ama madaxda kenyaanka aysan ugu baraarugsadeen baraarugsanayn arrimaha ah, danta ah, danaha guud balse ay mudnaanta ay siiyaan sida dabcan hadalkiisa laga dheehaan karaa felix kisgey waa madax adeega dadweynaha ay mudnaanta siiyaan danooyin gaar ah dhegeystayaal iyo waxyaabah aynan dani ugu jirin kenyaanka dhegeystayaal waa su-aale isweydiin mudan jawaabna u baahan dabcan falanqeynyaashan ayagana u bandhigi doonaa arrintaasi dhegeystayaal oo waraysi ayaad kaga bogan doontaa fikirkaagan waa noo muhiim adigoona qodobka dooda aanan ka bixinin sidoo kalena aadan aadan shaksi gaara aadan abbaarin dhegeyste oo qodobka doodaad kaga soo qayb qaadan kartaa maxaa madaxda siyaasadeed dabcan kuwa xilalka haya dowladana u shaqeeyo qasanada dowladana adeegsada markay safarada galayaan iyo shirarka ay qabanayaan maxaa ku kalafayo in dhaqaalo badan oo meelo kale oo muhi- mee- meelo kale oo danta guud ay ku jirta ay u adeegsan karaan ay ugu bixiyaan meelaha dabcan laga maarmi kara ama howlaha gaarka ee laga maarmi kara dabcan madaxa adeega dadweynaha ee felix gosgey ayaa wasaaradahana ugu baaqay ku amray inay yareeyaan qarshaadka ay ku bixinayaan safarada maxalliga iyo sidoo kale kuwa dibadda tani tani ayaa timid kadib markii kulan uu la qaatay xogayaasha joogtada ee wasaaradaha dowladda dhexe iyo guddoomiyayaasha waaxyaha hoostaga wasaaradaha kusgey ayaa dalbaday in si deg dega loo joojiyo safarada laga maarmi karo waxa uu dhammaan waaxyaha dowladda amar ku siiyey inay shirarkooda ku qabtaan eh, gudaha caasimadda micnaha haddaad shir qabsanaysa qasab maaha inaad mambaasa aado oo meel gaaraad ku qabsato qarash kaaga baxo xafiiskaadaad shirar ku qaban kartaa dabcan adiga aad mas-uulka ka tahay dhegeystayaal haddaba waxa uu kosgey xusay in meelaha lacagaha badan lagu bixiyay sidoo kale ay ka mid tahay maqaayadaha qaaliga ah ee lagu qabto shirarka maqaayado qaali badan ayaa jira nairobi ku yaala doonim dabcan magacyadooda kuwa qaaliga waa kala taqaanaan u maleeya dhalinyarta dabcan ee ku nool nairobi waxa uu su-aal geliyey dhegeystayaal sababta iyadoo shirarkay ka dhici karaan magaalada nairobi ay mas-uuliyiin badan diyaarad u raacaan ismaamulka mombasa sidoo kale waxaa arrintan ka hadlay xogayaha joogtada ee wasaaradda maaliyadda ee dalka chris kipto dhegeyste oo isagana soo jeediyey in haddii aan laga maarmin in loo safro mombasa in shaqaalaha dowladda ay diyaarad beddelkeeda adeegsadaan ah, tareenka oo ka qarash yar dhegeystayaal madaxa waaxda adeega ah, dadweynaha ayaa sheegay in la joogay xilligii la joojin lahay ku takrifalka kheyraadka iyo dhaqaalaha dowladda ee shacabka loogu adeego waa in la joojiyo ayuu leeyahay t- ku takrifalka ama ku takrifal waa waxaan sidaan habbooneyn loo adeegsaday ee kheyraadka dowladda ee shacabka loogu talagalay in loogu adeego dhegeystayaal waa in la joojiyo ayuu leeyahay wuxuu intaas ku daray muddo sagaal bilood gudaheed waxaa dowladda dhexe safaray ay ku bixisay lacag gaaraysa labaatan dhibic soddon iyo toddoba bilyan oo shilin safarada gudaha wadanka waxaa ku baxday afar iyo toban bilyan oo shilin halka lix dhibic saddex bilyan lagu bixiyey qarashaadka dibadda dhigeysa ee felis gasgey ayaa xusay in xaaladda aynan sidaasi kusii socon karin wuxuu intaasi ku daray in dhanka kale miisaaniyadda ay dowladda ku bixiso arrimaha horumarka dhegeystayaal ee hoos u dhacday boqolkiiba afari- afar iyo toban dhibic afar qarashaadka ama dhaqaalaha loo adeegsado safarada lagama maarmaanka ay galaan wa- shaqaalaha dowladda iyo kuwa wasaaradaha iyo dhammaan shaqaalaha dowladda dhegeystayaal ugu horreeyay madaxweynaha dalka haddaba hadal uu shalay jeediyey ee, madaxa waaxda adeega dadweynaha iyo sidoo kale waa dabcan waa madaxa ah, oo adeega dadweynaha is- ahna madaxa shaqaale ee xafiiska madaxweynaha dalka ama madaxtooyada wadanka loogu armay felis gosgey ayaa dabcan arrimo badan oo la xiriira qarashaadka ku bax safarada maxalliga iyo kuwa dibadda oo ay aadaan ama ay sameeyaan madaxda dowladda ayuu ka hadlay waxa uu sheegay in safaro badan oo qarashaad ah, lacago badan lagu bixiyey kuwaasoo laga maarmi karay ayuu ka hadlay dhegeystayaal madaxa waaxda adeega dadweynaha dhegeystayaal wareysiga ayaa goordhow ama hawada qadka taleefonka soo gelin doonaa doctor cabdisalaam macrifa dhegeystayaal ahna maamulaha guud ama agaasimaha guud ee macadka macrifa dhegeyste eh, dhammaantiin waa idinsoo dhoweynayaa weli dhegeystayaal qeybihii hore ee barnaamijka ayaynu ku guda jirnaa Eh, dabcanna waxaanu ku siqeynaa qeybaha dhexe ee barnaamijka dhegeyste waa hagaag dhegeystayaal dhammaantiin dhegeystayaal waa idin soo dhoweynayaa ee soo dhowaada idin leenahay mar kale waa hagaag dhegeystayaal dabcan intaan wareysiga dhegeysanin hadaladii ay shalay jeediyeen ee qodobka hadda aynu ka hadlayno ama halkaan idinkugu sheegna iyagoo qaab ingiriis ay ku hadlayaan baan dhegeysan doonaa marka hore kadibna qodobada waxay sheegeen baan dhegeystayaal halkaan aan idinkula wadaagi doonaa Eh, intaan wareysiga usii gudbin goordhow ayaan isna dhegeysan doonaa sidoo kalena wareysigana eh, sagaalkii qadar labaatan daqiiqa hadduu guulo saamaxo insha allah ayaynu dhegeysan doonaa dhegeystayaal fikirkiina qeybaha dhexe ilaa qeybaha dambe ee barnaamijka wareysiga kadib ayaa idinkana dhegeystayaal fursad idiin siin doonaa inaad barnaamijka kasoo qeyb qaadataan oo fikirkiina aad nagu biirisaan idinkoo soo beegsanaya eh, qadadka kala duwan ee idaacadda waa eber toddoba eber labo saddex shan eber eber sagaal eber nambarka kalena waa eber todoba sideed eber hal eber shan hal eber shan mawjadaha kala gedisan idaacadduna nagala socotaan dhammaantiin dhegeystayaal waa idin soo dhaweynayaa dhegeyste bal markaan aan dhegeysanna codadkooda dhegeystayaal waa xogeyaha dabcan madaxa waaxda adeega shaqaalaha ee dalka felix dusge iyo xogeyaha joogtada ee wasaaradda maaliyadda ee dalka Eh, asna waan dhegeysan waa codkooda aan dhegeysanna waa chris kipto iyo sidoo kale uu codka horena uu yahay felix dusge bal aan dhegeysanna dhegeystayaal
A meeting that can be held in Nairobi is not necessary for somebody to go to Mombasa, and that we have addressed. You had the PS Treasury, you had saying that we can even change and even use SGR to save on costs. We have called everybody, and we are telling each and every officer here go back home, relook at the budget, relook at the expenditure, look at what is excessive as, as far as your institution is concerned, and make sure that you are in line with the policy of government as we speak.
I still see from where I sit, I see wasteful expenditure, especially when it comes to even tickets. Going to Mombasa these days, we sp- I see a lot of you know forty thousand shillings to go to Mombasa, or thirty six, or even to Kisumu. For instance, if there are very many people going to Mombasa, ho- heads of public, every public service, why don't you come up with a policy that we use SGR? Like, if we are many, we can go all of us, even us, we can fly. Then we can we can go by SGR. Then we reduce because amounts sometimes we spend is so much.
waa hagaag codadkaasi waxay ahaayeen dabcan codka hore wuxuu ahay madaxa waaxda adeega dadweynaha iyo sidoo kale ahna madax shaqaalaha xafiiska madaxtooyada wadanka looga armiyo felix osgey iyo sidoo kale dhegeystayaal xogayaha joogtada ee wasaaradda maaliyadda ee dalka chris kipto waxay sheegeen dabcan in dhaqaalo badan loo adeegsado safarada ay galaan madaxda sidoo kalena waxay sheegayeen in la raaco mm, dabcan eh, ee in la raacay leeyihiin tareenka dhegeystayaal maadaama uu ka raqiisan yahay dhegeystayaal markaad duulimaadka la eega dhegeyste waa hagaag eh, goordhow baan qadka soo gelin doonaa cabdisalaam macrifa ahna maamulaha guud ee ee dabcan eh, college-ka ama kuliyadda eh, kuliyadda macrifa college ee magaalada nairobi dhegeystayaal waana soo gelin doonaa Eh, dhammaantiin dhegeystayaal waa idin soo dhaweynayaa idinkana fikirkiin waa noo muhiim oo qeybaha wareysiga kadib ayaan eh, dhegeystayaal qadka taleefonka aan idiin firi doonaa dhegeystayaal dhammaantiin waa idin soo dhaweynayaa haddaba maxaa madaxda dhegeystayaal shaqaalaha dowladda ay dhaqaalo badan ugu bixiyaan safarada lagama lagama maarmaanka ay dhegeystayaal asoo shir ku qaban kara nairobi maxaa ku kalifay inuu mombaaso u safro sidoo kalena duulimaad raaco oo se iyadoona ay sii dheer tahayba dhegeystayaal qarashkii shirkii uu halkaas ku qaban lahay goobtii uu ku qaban lahay maqaayado qaali ah dabcan madaxda ku qabtaan oo ay dhaqaalo badanna uga baxa maqaayadahaasi dhegeystayaal waana sida uu weliba sheegay filis gosge dhegeystayaal maxaa madaxda ku kalifa maxaysan danta guud uga shaqaynaynin oo ay mudnaanta koowaad u siinaynin in dhaqaalaha dowladda ay u adeegsada ama ay ugu adeegaan shacabka su-aalahaas baan wax ka weydiin doonaa dhegeystayaal cabdisalaam macrifa oo dabcan goordhow qadka aan soo geli doonaa dhegeystayaal dhegta waraarey aan idin leenahay star f m codka gobolka waqooyi bari dhegeyse waa hagaag haddii aan dhanka kale eega mawjadaha kalaged- kala duwana idaacadda dhegeystayaal nagala socotaan waa hal libar shan dhibic sagaal oo nairobi ah mombaaso dhegeystayaal iyo deegaanada ama ismaamulada deriskale ah waxaad nagala socotaan hal waa dabcan hal libar saddex dhibic shan sidoo kale eh, gaarisa iyo dhadhaaf dhegeystayaal waxaa nagala socotaan eh, sagaashan iyo toddoba dhibic hal Eh, sidoo kale mandheera waa ismaamulka mandheera waxaa nagala socotaan sagaashan iyo oo toddoba dhibic shan tanariva iyo masalaani sagaashan iyo toddoba dhibic hal marsabadii mooyaale sideetan iyo toddoba dhibic toddoba isiyelo sagaashan iyo laba dhibic shan muqdisho caasimada dalka soomaaliya gaar ahaan idaacadda ama wadaagga nahay star fm soomaaliya waxaad kala socotaan sagaashan iyo toddoba dhibic cibir kismaayo sideetan iyo sagaal dhibic shan dhegeystayaal qadka eh, taleefonka ayaan soo gelinayaa iyo weliba cabdisalaam macrifa waa hagaaga dhegeystayaal dhammaantiin waa idin soo dhaweynayaa dhegeystayaal Eh, qeybaha kale ee barnaamijka haddii aan dhegeystayaal si eega dhegeystayaal madaxa waaxda adeega dadweynaha waxaa sidoo kale dhammaan agaasimayaasha maaliyadda ee wasaaradda uu ka dalbaday in dib eegis ay ku sameeyaan miisaaniyadooda sanadlaha oo ay soo bandhigaan qiimaha ay doonayaan inay ay ka dhimaan dhegeystayaal kosge ayaa xuseen iyo sidoo kale uu sheegay ar- in goobaha ugu badan ama meelaha ugu badan lacagaha ay loo adeegsado ay ka mid yihiin maqaayadaha is- qaaliga ee lagu qabsada shirarka waxa uu su-aal geliyey sababta iyadoo uu shir ka dhici karo magaalada nairobi ay mas-uuliyiin badan diyaarad ugu raaciyaan ismaamulka mombasa dhegeystayaal xogayaha joogtada ee wasaaradda maaliyadda ee dalka chris kipto ayaa dhankiisa soo jeediyey in haddii aan laga maarmin in loo safro mombasa iyo meelaha kale in shaqaalaha dowladda ay diyaarad beddelkeeda adeegsadaan tareenka oo ka qarsh yar madaxa waaxda adeega dadweynaha ayaa sheegay in la joogay xilligii la joojin lahay ku tagrifalka eh, kheyraadka dowladda ee shacabka loogu adeego muddo waxa uu xusay dabcan madaxa adeega dadweynaha muddo sagaal bilood oo uu madaxweynaha wadanka william ruto xilka hayay gudaheeda ee dowladda dhexe safaro ku bixisay lacag gaaraysa labaatan dhibic soddon iyo toddoba bilyan safarada golaha wad- eh, dabcan gudaha wadanka eh, uga baxday dowladda ama shaqaalaha dowladda ay adeegsadeen waxay gaaray afar iyo toban bilyan oo shilin halka dibaddana lagu sheegay lix iyo toban bilyan dhegeyste waa lix raalli noqdo waa lix dhic- lix dhibic eh, saddex bilyan dhegeystayaal Eh, filis gosge ayaa xusay in xaaladda inaan sidaa kusii socon karin waxau intaas ku daray in dhanka kale miisaaniyadda ay dowladda ka bixi eh, ku bixisa arrimaha horumarka ay hoos u dhacday eh, boqolkiiba afar iyo toban dhegeyste soo dhowaada fikirkiin waa idin weyno muhiim qadadka teleefoonadan dhegeystayaal eh, idin furi doonaa markaan wareysiga aan ka qabanno oo dabcan eh, waa doctor cabdisalaam macrifa oo aan qadka teleefonka soo gelin doona insha allah dhegeyste soo dhowaada mar kale aan idin leenahay hagaag dhegeystayaal bal dhegeystayaashan marka hore fursad siinaya ilaa dabcan oo markuu inoo saamaxo waqtiga aan qadka taleefonka soo gelin doono macali cabdisalaam macrifa oon su-aalo dhowra halkan wax- aan wax ka weydiin doono bal dhegeystayaashan marka hore fursadda siinaya in ayagana kasoo raay dhiibtaan qodobka aynu saaka diiradda ku saarayna dhegeystayaal eber toddobo eber labo saddex shan eh, eber eber sagaal eber nambarka kalena waa eber toddobo sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeyste qodadkaas teleefanada ayaad soo beegsan kartaan dhegeystayaal dhammaantiin waa idin soo dhaweynayaa haddaba qodobka dooda maxaa madaxda ama shaqaalaha dowladda ku kalifaya ama ku qasbaya ee, dhegeystayaal inay dhaqaalo ku bixiyaan adeegsiga dhegeystayaal ee, inay qarshaad badan ku bixiyaan safaradooda dhegeystayaal oo weliba qaarkood safaradooda badan lagu tilmaamay kuwa lagama maarmaan oo laga maarmi kara dhegeystayaal Ee, waa hagaag dhegeystayaal waa idin soo dhaweynayaa bal dhegeystayaasha marka hore qadadka telefoonada siinaya dhegeystaha ugu horeeya ee doonaya inuu barnaamijka ka qayb qaata haddii aan fursadda siiyo halowisa f m halowisa f m soo dhowo walaal
alo asalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ولا soo dhow magacaaga halkaad ku sugan tahay waa hagaag dhegeystaha siiqadka ayaa ka go-ay Ee, dhegeystayaasha kale ee qadadka taleefanada idaacadda soo beegsanaya ay doonaya inay barnaamijka ka qayb qaataan ayaan fursadda siinayaa halo stafm waa hagaag dhegeystahaasina qadka uma saamixin dhegeystayaal Waa- dabcan kosgey ayaa sidoo kale sheegay in miisaaniyadda ay dowladda ku bixisa arrimaha horumarka ee hoos u dhacday boqolkiiba afar iyo toban afar dabcan hoos u dhacaasi sababay u noqon kartaa safaradaasi dibadda dhaqaalahaasi waxaa loo adeegsaday hoos u dhac- oo oo hoos u dhaca keenay ee, qarshaadkii lagu bixiyey safarada dibadda dhegeystayaal miyaa arrintaasna iyadana la isoran karaa dhegeyste fikirkiina waa noo muhiim qadadka telefoonada haddii aan mar kale dib ugu laabto iyo dhegeystaha haatan soo beegsanaya doonaya inuu barnaamijka ka qayb qaata ayaan fursadda siinaya halow stafm waa hagaag dhegeystayaashaasna uma saamixin dhegeystayaal qeybihii dhexe ee barnaamijka ayaynu soo dul istaagnay haatan waa hagaag dhegeystayaal haatanna waxaa qadka si toosa ugu jira maamulaha agaasimaha guud ee macadka cabdisalaam waa macadka macrifa college ee maga- ee magaalada nairobi waa doctor cabdisalaam macrifa Ah, soo dhowaan ku leeyahay stuudiyaha star fm dabcan si toosa lagaaga maqlaya dhamacaan ismaamulada gobolka waqooyi bari iyo ismaamulada kale ee idaacadda ee gaarta dabcan barnaamijka waa la socotaan saan filayo qeybaha su-aalaan usii gudbi doo- usii gudbaynaa macalin so kusoo dhawaan ku leeyahay marka hore star f m codka gobolka waqooyi bari
waa salaaman tahay iyo jumco kariim iyo dhammaan dadkan dhegeysanaya mandera wasiir iyo garissa iyo eh, moyale marsabet siolo iyo nairobi waa salaamantiin soo xonaysan subax la mid ah waa tahay dabcan qodobkan saaka diiradda ku saarayna waxaa weeye qarshaadka eh, shaqaalaha dowladda ama madaxda dowladda ay u adeegsadaan safarada safaradooda dibadda iyo kuwa weliba gudaha su-aasha ugu horreysaan ku weydiinaya sidee u aragtaa in madaxa in madaxa adeega dadweynaha felix gosgey uu wasaaradaha iyo waxyaha hoostaga ku amray in ay yareeyaan qarshaadka uu uga baxo safarada sidee u aragtaa hadalkiisa ama amarkiisa wallahi waa hadal hadal fiican waaye laakiin mar waliba hadalku hadalku wuxuu u baahan yahay yaa fulinaya fulinta fulinta laisku haystaa moogi hadal hadal badan waa la dhehey waana waan ognahay laakiin eh, in hadalla la hadlo la dhaho kharashaad kala dhimo la dhaho fi nafsi alwaqti ruuxii kharashaad kala dhimo dhahay naftiisi uu kaco inuu safar galo waa wax lala yaabo in hal sano gudaheed intaasoo bilyan lagu isticmaalay safarta gudaha iyo dibadda fiixiin dadka kenyaanka ay marayaan xaalado adag oo dhanka dhaqaalaha xataa noloshooda ay mareen laayihiin marka ilaa hadla waa iska fiican tahay laakiin waxaa kasii fiican hadalka in laga dhigo practical laga dhigo
waa tahay maxay tahay baahida keeni karta in shirar lagu qabto meel ka baxsan caasimadda dalka kenya iyo nairobi maxay tahay sababta arrintaasi keeni karta in shirar lagu qabto meel ka baxsan caasimadda dalka iyo nairobi meel ka baxsan dabcan safarada loo galaa qarshaada ku baxa marka maxaa keenaya arrintaasi maxaa ku qasbay caalamiyan dowladuhu eh, shirarka dibadda way galaan laakiin waxay ku dhisan tahay shirarka la galayo oo dibadda loo aadayo qaar waa muhiim waaye la aado sida had kan ka socda Un- united nation ka socda new york sababtuna waxaa waye caalamka dhan baa isku imaadaa danaba dana waa weynaad kenya uga xiran caalamka in la aado way fiicanta laakiin mar waa in la qiyaasaa yani markaa shirarkan aan tegayno wadanka muxuu ka faa'iidayaa ma wax loo danaynayo shaksi miya mise wax loo danaynayo wadanka Eh, waxaa kaloo keenaya shirar qaar adig keliga kuuma xirno waxay ku xiran yihiin ada agtaas oo adig ka adig ka ka duwan oo la rabo inaad imaado danahaada sheegato dadka isku dan diin aad raasataan diblomaasiyadana saas xota laakiin mar walba waa in- waa in la qiyaasaa shirkan la aadayo meeqa ruuxa aadaysa wadanka maxaa kasoo galaya maxaa faa'iido laga hela intaas in lagu fikiro taasaa muhiima
waa tahay waa maxay sa- in nairobi nafteeda lagu qabto shirar fara badan oo caalami ah Mhm.
dowlado ay kasoo qayb galaan eh, laakiin eh, maxaa raba mar walba in in la qiyaaso maxaa laga faa'iidayaa maxaa loo aadayaa ama dana shaksiyaa loo aadaa mise dana wadanka loo aadayaa dadka aadayse maxay la soo maxaa faa'iido laga helayaa i think arrimahaas ayaa ugu muhiimsan in la fiiriyo
waa tahay Mm.
waan gartay waa maxay sababta ay shirarka dib u tashiga ama dib u ta- waa dib u tashiga ee loo yaqaanaa retreat ee inta badan uga qabsoomaan magaalada naivasha ee is- ee- ee ismaamulka naikuru
shuf yani marmar waxaa weeye dadku waxaa weeye annagu isku wadan degan ayaa dad qaarkoodii fasilitiyaal fiican ayay samaysteen investment ay samaysteen waxooda ay qurxisteen marka ruuxii waxay markuu qurxisto wuxuu rabaa dad u imaado fadhiisto wax ku akristo environment fiican lagu siiyo lagu fikiro waa tahay gobolka waqooyi bari markaad fiiriso Mhm.
dadka degan lacag ma gashanin investment fiican ma samaysanin waan gartay mana is aaminsanaba ruux inuu gaariso uu shir ku qabto dad u yeero dad u imaadaan ay fadhiistaan ah, ma aaminsano marka taas waxay keenaysaa in eh, ay aadaan mombasa camal ay aadaan eh, naivasha camal garabaraato waay yani waxaan kuusoo qoobi karaa garabaraato yaacayso waay meelahaas ay yaacayaan iyaguna aaminsan labadaas berimeysla seexanayo baadiyeemkaasina ay cunaa intaas ku fikiray dad noocaase may miyaa wadan xukumi kara ma miyaa miyaa wadan meel gaarsiin kara hotel laga dhisa mandera wajira iyo garissa maxay kalifaysaa waa tahay haddaan tagno mombasa aan kusoo qabaysano maxay noogu soo dar nagu soo daraysaa jirkeena kii leeway marka waxaa way yani honesty ayaa really meesha ka maqan in iyo community service dadku waa inay daacad ahaadaan Sax.
communityna ay saafgareeyaan danahoodana ay ka taliyaan xataa idaan shirarkeena anag gudahan ku qabsanayna ninku weydina ma laha waan gartay waa helaysaa biyi oo iyo maxaa la dhahaa, baalka lagu dabaalaa magaciisa maxaa la dhahaa sooyin boolkaayi goobaha lagu dabaasho waa helaysaa bulshooyin bul mandera marxadaha lagu dabaasho Mhm.
webiga madhara maraata waa ku dabaalan kartaan gaarisa waa ku dabaalan kartaan nothing wax weyn meesha laakiin waxay ku xiran tahay ruuxa in horta is aaminsan yahay waan gartay Ya- waa inaad horta aad kalsooni isu qabtaa Mhm.
sida hadda kuwa waa wadanka kuwa waaweyn oo nairobi jooga ay u yaacayaan new york iyo washington iyo sena ay u yaacayaan haye kuwii countyna waxay usoo yaacaan nairobi iyo mombasa iyo malindi iyo naivasha iyo nakuru marka waxaa weeye always leaders markaad fiiriso waxaa leaderska ka yimaadaan communityga qaabka ay u fikiraan waan waxay gartay keenaysaa in dadka communityga ay lacagtooda si xun u isticmaalaan ku raaxaystaan xataa qaarkood naagahooda ay qaataan xag geystaan waan Markuu gartay shiru socdo naag maxaa kaa daba raadini sax marka waxaa weye lack of confidence waxaa kaloo jira honesty ma laha Mhm.
operation ma laha lacagtan la isticmaalayo public inay xalaal iyo xaaraan tahay ba lama fikiraayo Mhm.
taas waxay keenaysa marka in naivasha spo la joogo naakuru la joogo olly waxaa laga hadlaya waxaa weye lacagta qaabkan u- qaabkan u cunaa
waan gartay ma kula tahay in shaqaalaha dowladda ay tixgeliyaan soo jeedinta ah inay mombaaso tareen ugu safraan oo ayna diyaarad adeegsadaan maadaama diyaaradda ay ka qarash badan tahay marka ma kula tahay inay tixgeliyaan soo jeedinta xogeyaha joogtada ee wasaaradda arrimaha maaliyadda Kir- eh, Kris- mombaaso maxaa laga raadinayaa eh, mombaaso maxaa yaa lii sheegay dabcan shirar badan markaad leedahay mombaaso la tago oo tirina la raaco dirada la raaco mombaaso waa un guri iyo sariir iyo bad waay sooma dabcan ah, haddii aan su-aasha dib kugu celiyo madaxda dowladda yacni inta badan badla'aan badla'aan anaka ma shiri karna miya anag tir- anag badla'aan iyo hoteella'aan ma shiri karna miya waa su-aal jawaab u baahan haye
yacni horta waxaa weye waa inaan bedelnaa perceptionkeena waa inaan bedelnaa qaabkan u fikiro ilaahay wuxuu yidhi in allaha laa yugayiru maa biqoomin xataa yugayiru maa bianfusihim sax ruuxa bilaadanka hadduusan fikradiisa bedeli karin uhu oo u danayn karin dadkiisii uhu oo uu fikiraayo shirba haddii la qabanayo mombaaso loo qabtayo manafasha yani fikirka in naivasha iyo mombaaso la aado uhu ma kitaab ay ku qoran tahay ma bible ay ku qoran tahay intay ku qoran tahay isheg waa tahay intii la gaarin diyaarad iyo intii la gaarin train intay ku qoran tahay isheg haye
adina mandera soo kuma haysatid hotel la yidhahdo granda iyo jini jan soo kuma haysatid haye mombaaso soo intaas hotel soo kuma ya gaarso soo intaas hotel oo international soo kuma yaalaan Mhm.
alma waan wajeer garta soo intaas kuma yaalaan uhu isyadoo soo kuma yaalaan uhu sax maxaa keena garabrartinimadan baagan la wadwato iyo safar safartan iyo istibaaroodgan iyo jiijiida waa maxay horta horta taasaa laga rabaa in laga hadlo waa tahay ma la xisaabtami kara dadkan leaderska waa maalin kasta boorsumato dad ninaya mandera wuxuu kusoo safraya inuu timi jarto bis haye timihiis mandera laguma jiri kara miya waan gartay tilmahaadii mandera laguma jiri kara miya haye safar buu galaad leedahay yacni saaluunay naag ugu soo safraysaa mandera inay saaluun nairobi kush saaluun mandera kuma yaal miya waa tahay dabcan dhanka siyaasaddan ka hadlaynaa madaxda haye
yacni ka- ka- intaanan siyaasad ka hadlin waa culture iyo thinking way
waa tahay lacagtan aad ku baashaalaysid aad ku safraysid Mhm.
publica iskale waan gartay waa inaad u isticmaashaa wax dan ay ugu jirto haddaad wax ka baahsan u isticmaashid xaaraan ay noqonaysaa waan gartay waxaad isticmaalaysaa public money for your self interest aad u isticmaalaysaa marka waxaa weye intaanan safarta lasoo yareeyo iyo mombaasaha la aadin tirina la aadin ah, intaanan gaarin horta waxaa weye uhu annaga shirarka aan qabanayno kenya miyaan degannahay mise waddan kalaan degannahay horta isaga waa tahay dabcan so ayadoo saasay tahay haddii aan su-aashaas kaa dhex galo ama arrin hadalkaasi aan kaa dhex galo waxa uu madaxa adeega dadweynaha felix waa felix kosgey uu sheegay in dowladda qarshaad badan ama safarada gudaha ee uga baxday oo shaqaalaha dowladda afar iyo toban dhibic ee, da- waa afar iyo toban bilyan oo shilinka dalka dhaqaalahaasa uga baxay maxay tahay in dhaqaalahaas badan loo adeegsado maxay tahay sababta keenaysa in dhaqaalahaas badan loo adeegsado dowladdan kenya waxaa la yidhaha dowladda baashaalka qarniga labaatan iyo koowaad allah haye arka waxay mootahay fiiri maraykan oo saas weyn oo xoogaas leh uhu intaasoo lacag ugu baxdo dibad inay adaan waan gartay because waxaa lagu shaqeeya caalamkan zooma jira waxaa jira google mitina jira Muuqaalada Caalamkan foogaalarka.
wax badanaa jira uhu haa wax badanaa jira marka haddii dadka ay ku fikiraan boorsin ay qaataan oo musaafiriin ay noqdaan Mhm.
and you want to run a government through boorsi iyo safar iyo kii weyna hadduu safar un kusoo dhamayso kii governor inuu safro waay wasiirkan waa inuu safro waay chiefkan waa inuu safraa eh, mcn waa inuu safraa kulliga waa inaa safaraa because we assume markaan safarraa lacag helnaa markaan safarraa soo raaxaysanaa markaan safarraa carruurteen shaqin usoo samaysanaa Mhm.
so markaan ka hadlayno dowladda baashaalka qaran labaatan iyo koowaad waxay ka dhacday subxaan malaa kenya ay ka dhacday waan gartay dabcan Mashalan.
waxaad moodaa in madaxda afrikaanka inay ka siman yihiin
wallahi teni waa waali afrikaanka waa naga duwan yihin south africa waa dowlad weyn safartaas ma laha teni waa waali waay waali waay ethoobiadan jiraan keenay wa- safar noocaas ma jirto Marka hal- Lamisa wuu joogaa marka xalka muxuu yahay
xalku wuxuu yahay in publicu ay soo kacaan ay xisaabtan la galo Mhm.
hadhow annaka markastoo la safar in policy la keeno safarta dibadda nafteed siyaasada laga keeno document laga keeno community ay hadlaan la- lasla xisaabtamo otherwise nin walba imaad uu ku baashaala uu tagayaa governor uu baashaalayaa mc uu baashaalayaa eh, chiefka tabiriyaha waxaa weye markuu rabo inuu xoogo mitin yara ku samaysto naivasha u socda uu leeyahay eh, kii kale maxaa la dhaha assistant chief hata wuu safrayaa mc wuu safrayaa eh, ti- macalinka xoogo principal wuu safrayaa marka annaga community musaafir aan nahay daasee waddankan ma dhismaayo waa tahay su-aasha kale haddii aan usoo usii gudubno haddii dhammaan shirarka gudaha ama shirarka waddanka gudaha lagu qabto magaalada nairobi qiyaastii intee dhan oo lacag ayaa dowladda u baaqanaysa maadaama sagaal bilood gudaheed afar iyo toban bilyan loo adeegsaday safarada gudaha weliba shaqaalaha dowladda marka haddii dhammaan shirarka lagu qabto gudaha nairobi qiyaastii intee dhan ma ayee dhici- ma dhici ma dhici karto horta in shirar dhammaan nairobi lagu qabto leanna shirarka qaarkood kenya bis lama xiriiraan mhm wadamo kale ay la xiriiraan marka kenya as a country waa inay meesha tagto represent laakiin waxaa soo iska tagan tahay- dabcan sa- waxaan ka hadlayaa safarada gudaha keliya oo d- oo dowladda dhexdeeda ama kenya dhexdeeda keliya kama Aad bay hadlayna usii yaraanaysaa. lacagtaas waxay noqon kartaa lacag aad u yar yani xataa loogu talagalay in in dadka wax looga qabto lagu dhimo ta- tacliinta lagu kabo way soo yaraanaysaa laakiin su-aasha xagga dhanka ma taagno Mhm.
safarada dibadda hata dowladda kenya ministry of foreign affairs iyo ambassadors ma laha miya dibad ma- ma degna miya iyaga?
haye
Arri- arrimaha dibaddu maxay qabataa dabcan safiiraa u jooga haye safiiraa jooga niman dibadda ka shaqeeya sooma joogaano sax waxaanu musaafiriin oo boorso wadato wada safray jena usii safray mhm maxay dabcan safiiradaas inay matalaan ayaa laga doonayaa dowladda jeedaan filaya Ah, safiir shaqadiis waa inuu kumatilaa report ku soo qoraa madaxweynaha inuu safro maxaa keenay chief lisbon inuu safro maxaa keenay Waa tahay.
yani yani waxaa meesha yaalla marka waxaa weye aan shopping soo samaysano aan soo raaxaysano baashaarka qarni allah baashaalan
wa- wa- waan gartay dabcan su-aasha kale aan usii gudbayaa xarumo ay dowladda leedahay jirto oo aan lacag eh, dowladda aan la- lacag kaga bixin ayada ay iska leedahay marka maxaa diidaya in kulamada lagu qabto xarumaha dowladda sida tusaale ahaan dugsiga k s g si aan lacag badan loogu bixin maqaayado si gaar ah loo leeyahay oo qaali ah dabcan shirarka waxaa lagu qabtaa sareyna iyo goobo kale oo qarashaad badana uga baxa madaxda marka maxaa u diidaya inay ku qabtaan Horta- dugsiga horta dowladda ee waa- k s g oo horta waa inaad u fikirtaa qaab kale waxa waxaad la tacaamulaysid waa a group of cartel oo oo dowladda ku dhex xiran Mhm.
oo shirarka u sameeya dibad u sameeya ama hoteelo kala geeya for their own benefit waan gartay danahooda gaarka eh. marka markaan kala saari waana danaha gaarka iyo danaha dowladda waxaa dhaca marka danihii dowladda danihii qaar gaarka ayaa ka xoog badan waan matalan gartay nin baa wuxuu soo ballansana hotel Mhm.
wuxuu leeyahay jiifkana intaas u qor cuntana intaas u qor seminar intaas u qor ani intaas ugu dar waan gartay ninkii procurement jooga wuxuu soo samaysanaa deal matalan markay mombasa u guuraya reer mandara iyo wajada gaarisa u guurayaan Mhm.
waa deal oo ay sameynayaan procurementka iyo ninkii inchargeka oo oo arrintaas ayay sameysanaya Nu- ninka communityga meesha joogana ma ogaan karo sababto waxay waa waa waa link cartel oo isla shaqaysto waayo oo isla xamaasho waan gartay marka self interest iyo waxaa in la kala saaro public interest waxaa la in la kala saaro waayo waan danta gartay guud iyo danta gaarka sax intaas day kala saarneen nin walba deal unbuu soo sameysanaya dealkaasa lagu shaqaysanaya waan gartay
Mm.
dabcan that's why waxay ka wareegtaa meelaha dowladda oo bilaash waa ad mandheer oo kale waxaa ku yaallaa iskuul eraad m s s Sax.
iskuul weyn meel la seexda leh dowladdu meel yariisa oo shir lagu qabto oo meel la seexda ma samaysan karta miya dabcan way samaysan kartaa haye afriiska governaga meeqaa guryaala ka dhisan haye meeqaa hostela ka dhisan Mhm.
meeqaa conference rooma ka dhisan meeqa yani adi waxaad waxaad ma aaminsaneed leanna marka waxaad waxaad u aaminsaneen Mhm.
adaa is aaminsaneen
waa tahay waa marka ruuxaan aaminsaneen hoorigiisii ruux hadduusan hoorigiis aaminsaneen Mhm.
ma keeni karta inuu horigiis dhex fadhiisto cunto ku cuno hadda biriiskiis ma aaminsano shabaatigiis ma aaminsano digirtiis ma aaminsano cabunadiis ma aaminsano isma aaminsano inuu garab rarato noqdo boorso qaato naivasha diguu aaminsan yahay ruux noocaasi marka waxaa waxa weyn oo looga hadla ma laha hadda inshaalo xisaabtan aakhiray taallaa waan gartay Eh, dabcan amarkuu soo saaray madaxa adeega dadweynaha felix kusgey ma is leedahay amarkaasi waa mid lala soo daahay oo ay ahayd in xilli hore lasoo saaro haye
waxay tahay ma laha yani warna soo saar wax weyn maaha isaga isagana si safar ugu galaa Mhm.
iyo kuwii ka weyn marka waa waran yani for the sake of pr waay waxaas pr allah waa public relation allah micnaha afkaan iga yiri keliya afkan bis waay. laakiin hadduu runtii sheegi lahaa lacagtaas intii ku baxday oo dhinta lagu sameyn lahaa commission loo xisaabi lahaa waa la xisaabi lahaa dadkii lacagtaas odhan in la soo celina soo celina laakiin dabcan tiradu way sheegeen tiradu way sheegeen sagaal bilood gudaheed labaatan bilyana safarada dibadda iyo gudaha ku baxeen in buu la yahay sheegtaan in la sheega annaga maxaan ugu soo korinaysa marka inaan maqalno maxaan ugu soo korinay haye si inaan maanta lacagtaas aan maqlo maxay ugu soo korinay marka waa tahay waxaa ii mu- waxaa muhiimsan in action la qaado loo from today waan dhibnay safar lahaaday ma laha safarta lahaadi doona one two three any place oo ambassador noo joogo ambassador soo shaqeynaya shirarka caalamiga oo crucial kunooye Mhm.
oo danaha kenya oo ku xiran yihin bisa lahaada intaas waay moogay intaasaan nooga baxday why you tell us the minute that you have, you have used adaa isticmaashay anaga maxaa nooga sheegi dabcan Anaga waxa noloshi- anaga noloshii aan kari laanahay noloshii caadiga aan kari laanahay waxa maxaa nooga sheegi dabcan waxaa waxa nooga sheegi isma laha dabcan waxa ula jeedaa inuu faahfaahiyey ahayd amarkaasuu soo saaray haye waxba ma soo kordhinayso waxa ay soo kordhinaysa ma laha Waa.
hadaladii hore iyo promiskii hore iyo my government iyo kuwaasaa ka horeeyaba meel loo waayo timirtii tii hore abdab loo waayo marka waxay soo kordhinaysa ma laha so let them talk let them uh, do the pr let them enjoy and inshallah god will will be with us so wax weyn meesha ma yaalaan waan gartay marka sidee lagu Ah.
marka sidee lagu yareyn karaa safarada dibadda ee mas-uuliyiinta dowladda sare
waxaa lagu yareyn karaa horta in lasoo saaro warqad oo siyaas policy mhm yani tiribsi gudaha iyo dibadda qaabka loo manage gareyn karo in document lasoo saaro Qaabka baarlamaan loo lasoo maamuli mariyo, karo, haye.
la approve gareeyo kadibna ay noqoto policy document oo manage gareynayso dibad laakiin haddii waxay soo noqdaan wax uuna ninbaa dhiil lasoo kaca bo- boqolaal imeela soo degi kulligood hala safro kenyana way safraysaa even me am ready to travel haddii aan heli lahaa waa meel aan tahay aadan garan waayo moog waan safri lahaa saaxibo Waa.
Ilma dhaw joogna waan safri lahay waa tahay marka marka waan safri lahayd saaxibo haye marka dhanka ismaamulidan u laabanina haddaaba wakiilada golaha hoosaad ka dhawaajisay ama m c a-yada in ayagana daba safaro ay galaan marka ma loo baahan yahay in ismaamuladan ayagana ay soo rogaan amar noocaane haddii loo haddii ay hergelayaan kana policy inay soo saaraan fiican ay dhahaan yani shirarka dibadda la aadayo ama gudaha loo aadayo maadaama wadankeen lacag inaan gashanaan rabno inay shirarka inta lagu qabto in mandheera lagu qabto wajira lagu qabto annaku u danaynay dadkeeni biliiskeena aan cunno dadkeena aan dhex joogno aan tashanno siyaasaad way waxaan policies way marka a- a- ma yeeli karaan leanno iyakana waxay ku xiran yihiin dowlad waxay ku xiran yihiin taasoo rabta nafteeda inay lacag u isticmaasho siya- siya- siyaabo kale marka lama bedeli karo Waan kor waay gartay.
baash kor ay ka leesan tahay baasha dee kor ka labaatan hoos lagama sixi karo waan gartay Mhm.
dabcan ninkan siya- madaxda ah ama lasoo doortay ama uu madaxweynaha soo magacaabay maxaa ku kalifaya maadaama xil loo igmaday maxaa ku kalifaya in safaro laga maarmi karo inuu aado maxaa ku kalifaya maxaa ku- ah, riixaya oo ku kalifaya ama ku qasbaya inuu safro oo safaro laga maarmi kara haye mar mar wuxuu ka carraya stress ka carraya haye stresskaasna muxuu yahay haye the seat the seat is very hot you see the seat there is very hot so Haye.
mar mar wuxuu wuxuu rabaa inuu dibad iska aado afar beri soo joogo shan beri soo joogo soo laabto to minimize inuu meelaan joogo lana stress badanaa jira exactly governorka baan jo- joogo wajiri garissa madha joogo always nairobi iska jooga lana wuxuu ka carraya community interactionka nin walba demand uu leeyahay mootahay haye taas waa keeni waxaa kaloo keeni marmar in dano waaweyn ay wadamo kale uga xiran yihiin la rabo in la aado lasoo kolbidgareeyo sidii maraykanka ingiriiska iyo dowladaha waaweyn Mhm.
iyo marmar danaha wadanka galaya oo muhiim eh in in madaxweyne u aado la rabo isaga inuu president aado lean decision weyna la qaadan rabaa waan gartay waka
haddii waxyaabahan aan soo sheegnay laga dhabeeyo ama uu sheegay madax adeega dadweynaha haddii waxyaabahaasi laga dhabeeyo oo uu dhaqaalo badan usoo haro dowladda dhexe halkee ugu ba halkee ugu baahi badan oo la doonayaa in lacagtaasi loo ceeciyo ama lagu kabo
kow waa tacliinta Haye.
ah, in lagu lagu kabo tacliinta securityga lagu kabo eh, horumarka lagu kabo eh, eh, yani haweenka iyo dadka danta yar lagu kabo la siiyo kuwaasaa u baahan haddii bal- haddii baa jirto in in la isweydiiyo yahay laakiin isweydina wax isweydina ma laha Eh, hadda northern kenya oo kale education waad ujeedaa dilliina soo socda imtixaana soo socda lacagtaasaan u baahannahay in lagu isticmaalo in imtixaankaas processkiisii iyo shaqadiisii iyo securityga lagu qabto waan gartay Mhm.
dabcan kenya waxaa lagu tilmaamaa marka la eego dhanka shacabka dowladda kama hadlayna shacabka marka la eego qiimeyn la sameeyey in shacabka inta badan ay sabool yihiin lacagtaasi ma las dhihi karaa qiimaha sarreeya ee maciishada in lagu kabo oo lagu yareeyo badeecooyinka kala duwan dhaqaale yar ay noqdaan ama bee- beecyo jaban lagu iibsan karo lacagtaas ma ma- ma la sooran karo oo lagu Waxay ku adeegsan xiran- karaa waxay ku xiran tahay waxay ku xiran tahay daacadnimada leaderska ay ku xiran tahay Mhm, iyo inay u damqadaan dadkooda ama u naxariistaan laakiin taasi ma ii muuqato mhm.
ilaahay leaders fiican ha u keeno waa tahay Mhm.
fariintaada ugu dambeysa maxay tahay tan ugu dambeysa waxaa wey waxaan ugu baaqi lahaa dowladda baashaalka qarniga labaatan iyo koowaad inay safarada badiyaan hore usii socdaan communitygana ay aamusaan saasay ku socoto leanno hataa haddaan dhahno hala diido i- i- qaab aan u diidayna ma laha eh, laakiin haddii aan ka socono kaftanka waxaa rabaa in siyaasaad cad la keeno qaabka loo ado safarada dibadda Mhm.
policy laga diyaariyo documentation la sameeyo kadibna waxay la xakameeyo communitygana ay la xisaabtamaan ee waxaa sheegtay waa haddii sax tahay iyo la sameeyo ko- ba- baarlamaanka la geeyo laga doodo laga hadlo ee la diido intaasaan ilaa waan mahadsantihiin eh, star f m iyo doorkiina dhanka ku aadan wacyigelinta iyo horumarinta waa tahay intaanan ka gudbin su-aal baan ku xusuus aan aan rabaa inaan wax kaa weydiiyo oo nugu dambeyso kaalinta bulshada laga doonaya maxay tahay
inay horta ka ka warqabaan kow inay ka warhayaan waxaasna ay dhaheen number two inay iyakana keensada mechanism oo lagu manage gareyn karo ay dhahaan anaga naftan as a community waxaan leenahay balance and check Na- de- inay mudaharaadyo sameeyaan inay wax qoraan inay hadlaan inay social media ku sheekaystaan ay hataa wax diidi karaan waxna ogolaan karaan leanna waa dina daliil lacagta la isticmaalay waa tax laga qaaday mujtamaca iyaka laga qaaday marka waa inay iyakana soo alle ay soo gudbiyaan mechanism ay samaystaan maxkamadda ay geeyaan ay dood ka jeediyaan social media lagu hadlo xataa maalin maalin mudaaharaad la sameeyo waa xaqa muwaadininka uu leeyahay in Mhm.
is- la- laisla xisaabtamo waa hagaag waa mahadsan tahay doctor Aad waa cabdisalaan mahadsantahay.
macrifa aad waan kaga mahadcelina waqtigaaga baaraka allah fiik waa hagaag kaasina wuxuu ahay cabdisalaan macrifa oo qadka taleefonka igu waramayay isagoo ku sugan dabcan xaruntiisa waxbarasho ee macrifa college ee magaalada nairobi jimco wanaagsan aad leenahay wareysigana halkaasaan ugu gudbaynaa dabcan waad waad fahanteen aan filaya dhegeystayaal fikirkiina idinkana waa idin soo dhaweyneynaa qadadka kala duwan idin furaya haatan dhegeystayaal warka barqanimana waa nugu soo fod leeyahay uu akrin doona mawlid maxamed shuuriye soo dhawaad aan idin leenahay dhegeystayaal qeybihii dambe ee barnaamijka ayaynu haatan dhegeysta soo dul istaagnay waa hagaag dhegeystayaashan qadadka telefoonada waa hagaag soo dhowo walaal magacaaga halkaad ku tukan tahay
Hello.
ha soo dhowo wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu walaal
oo Yuusuf oo xerada ifo ka soo waca waa tahay barnaamijka waa la socotaan filayaa
aad iyo aad waa tahay fikirkaaga waad ka bogateen nuxurka waad fahantaan filayaa maxaa adna ku biirinaysa aad ka leedahay
waxaan haya leeyahay mhm siyaasiyiinta
waa tahay dhegeystaha si dib usoo begsaan leeyahay dhegeystaha kale soo dhowo walaal magacaaga halkaad ku sugan tahay
aan careys oo ku nool ee degmada Fafi
ee ismaamulka gaarisa barnaamijka waa la socotaan filaya dhulka Gaarisa Mhm.
een waxaan umalayn hadda ninkii hadlayay hadal waxaa la yidhi ninkii badiikana ma dhammaynin ninkii ereyna waxba kama tegin waa tahay
ninkaas hadda hadlaya si fiican baan u dhegeysanaya waa nin hadalka soo koobay waan gartay
een su-aasha meesha taalla waxaa weeye ani hadda matalan kasoo qaadba bulshadan ka mid ah maxaan qaban karaa maxay qaban kartaaba haddaad weydiisa maogtahay Mhm.
een laakiin wax qabashadii bulshadii baaba iska yar sababtoo eh een lacagtaad intaa markii loo isticmaalaya meeqaa maati oo maanta hataa babuurka ay ku shaqaysanaysa iska dhigtay haye shidaalkii kacadartiisa waan gartay
een raashiinkii saasoo kale maal walba uu kusii darmaya waan gartay dadkii lasoo doortay oo mas-uulka ahaana intaasoo bilyan bay safar keli ku gelayaan oo cunto ma aha ama wax kale ma aha, waa safar waan gartay
marka soomaalida waxay ku mahmaaday kaamalnaxe kor kuma dee waxaan u mala arkaa un nin walbaba maalin inuu een uu darka afka gashanayo intuu ku jirana asaga kala cabayo waa tahay
oo mas-uuliyiinta oo dhan ba markaan isku daro mid gaar hadda aan u fiiray aan jirin waan gartay sababto ee mas-uul walbo meel buu laga soo doortay cid baa soo dooratay degmaa laga soo doortay ee way arkayaan waxan waa tahay kama hadlayaan waan gartay marka ciddii kuwaro ku doonanaysa oo ku daba socotay intaas oo walaalow ku lahayd Mhm.
waxaad u dooratan ayada inay dhibkaada ka hadasho haddaabay ka hadlaynin Mhm.
Een, anaga dadweynen waxaan umalaynay meesha looga hadlayin ma tegi karno haddaan buqna waa un mataqaanaayo een, ee raaxa waxaa la yidhi buuqiisa looda biyaha kama reebo waa tahay Aan- asaga unbaa waaq waaqata ku haya loodan biyaha way cabbi waan gartay
marka waana la arkaya de qofka wuxuu arkaynin baa loo sheeg karaa wax qofka uu arkayo uu samaynayo budgetkii dawladdii iyo dadkii dhibka haysto uu habeenii maalin arkayo hadduuba ka danqanayn Mhm.
wax qabashada annaga marka waxay noqonaysaa un waxaan macno lahayn waan gartay
laakiin xaqa aan leed inay lacagta ayada u fiiriyaan dhibaatada dadka uu qabo kenya maanta waxaa ka taagan maalinba maanta ka dambeyso shidaalka dad bad waxaa jira baabuurta iska xariyey oo shidaalka bogon waaye ileen baabuurta meesha way ku bateen maalinka waxaa leeyahay qofkiina ku shiilin helo waan gartay unka mashalaalo ku shubay macudu geyni shanlihii waxaa la gadhayaa shan liitarkii waxaa la gadhayaa kun iyo saddex boqol hadda meesha hal- xeerooyinka qaxootiga waa tahay
marka waxaan u arkaa un inay macnaha un nin walbaba markuu awoodda oo ilaahay awood siiyo oo marka meesha uu soo galo inuu sida doono samaynaya laakiin waxaan sida ninkii iga horreeyey ugu sheegay xisaabtanka wuxuu u jiraa un meesha ilaah sax waxaana ilaahay ka baryaynaa in macnaha mas-uul dadkiisa ka naxo inuu ilaahay uu noo soo geliyo waan waa la gartay rafaaday, dadweynaha uu rafaaday sax
ani intaa un baan ra'yigeyda xun ku darsan lahaa waa kaaga mahad celinaya dabcan ra'yigaagana waa soo dhaweynayaa dhammaan dhegeystayaasha kalena waa soo dhaweynayaa dhegeystaha kale ee qadka taleefonka soo beegsanaya warka barqanimaad goor dhow dhegeysan doontaan alo sta fm dhegeystahaasi qadka ayaa ka go-ay dhegeystaha kale ee taleefonka soo beegsanaya halo sta fm halo sta fm
asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu soo dhow walaal magaca gaalkaad ku tugan tahay
waa nin maxamed sheekh le dhataanadifaa joog waa tahay barnaamijku waa la socotaan filaya
ha hayuu gudgal walaal haye
niyow horta waxaan wax hadda bilaawday ma ahe waa wax horaan sii jiray waan gartay
anigu hadda tanaadifa aan deganahay meesha kaamtiga annaga laga maamulo muqaano magacan kusoo qaatay waa hoola waa tahay sax
hoola maalintii een, eh, kaamtiga uu imaaday hoolal waaweyn baa la dhisay oo shirarka lagu qabto waan gartay
maalin kastana m c ayaasha iyo madaxda waxaa u ratiban oo u karaysan lowjimo ku yaala magaalada madinta waan gartay
marinta iyo hoolaa waxay isu jiraan um, taqriiban adigu laba boqol oo kilomitr camal waan gartay
wiig kasta waxaad maqlaysaa ninkii aad u baahneed m c a gi ninkii secretary ninkii madaxdahay waxaad maqlay waxay jiraan een, malinta waan gartay
guryihii laga dhisay ama dad private ha dhisa oo loojima ha noqdeen ama kuwa geestiyaal oo dawladeeda ha noqdeen hoola bay ku yaalaan way qufolin yihiin waan gartay
afar nin toban nin oo m c ayaale iyo madax yar oo isku jirta iyo sekretariyaashahoodii wig walba waxa maliinta loo doonayo oo adiga hoolaa lagu qaban waayo maxaa waaye dad cusubna ma imaan hayo waan gartay
gafari hataa ma aha waxaa weeye m c ayaashoodii ninkii afhayeenkooda ahaa iyo hoogaha kareenayaashoodii kirix baa wiig kasta meesha aada haye
hadda m c a anaga ninka u baahdo ilaa uu baliida sagababa helayo meesha mabas helayo waa tahay hataa waxaa kugu ballaminaan maraha qaar haddii nin intaba isu arkayna shaqadayda fara badan ee maan heblaan malinta aadayna malinta loogu imow haye
malintada waxaa loo aadaya tabto hadda ninkii hore oo aqoonyahanka uu sheegaya camal bajet safarta loogu talagalaya oo wixii kun shilin ahaana toban kun la xisaabaya wixii boqol ahayna kun shilin la xisaabaya ayaa malinta loo aaday ilaa haddii hoola dhexdeeda lagu dhigay ma ogsoon tahay allowska nooca ah ee laga samayn karo haye dabcan meelahaas kale lacaga dheeraad baa la helayaa leedahay safar baa la qoray oo meesha allowse night allowse house allowse sitting allowse ee lange nin wax baa la qoray oo ayagana fooqol aqli maxaa yeelay house allowse oo halkii habeene lixdan kun ama konton kun ayaa meesha la qorhayaa loo- loojinka ugu badan habeenka waa kun shilin ama waa laba kun haye
waxa wax hadda bilowday maha waa sida ninka hore sheegay waa wax nin kasta wuu ogay hadda ninkan maade inuu waxba ay sheegsidiisa maqashii ay tahay waxaad ku ogaataa sagaal milyan ama kon labaatan mil- bilyan uu sheegay laakiin sida loo cunay cidda cuntay ee gaar ahaan dadoo idil ma wada cunay dadka cunay magacyadoodii iyo listii buu soo saaray dabcan faahfaahinna looga baahan yaa leedahay si ay lacagtaas ku baxday faahfaahina looga baahna in uu faahfaahiyo oo qolyaha horta uu ku cadday hataa hataan laga soo qaadin hataa si dadweynaha ay u ogaadaan madaxdiina hebel intaasaa ku baxay hebel intaasaa ku baxay waa mahadsan tahay dib aan isugu soo laaban doonaa waqtigayna awadeed marka een, arrintaas waa wax jira ilaahay kenya oo dhan bayna ka jirtaa wax dad yar ka jira maahan ilaahay un hanoo maxayno laakiin bax laga qabanaya anoo duma garanay waan karta waa mahadsan tahay dhegeystayaal barnaamijka hoggaan kasta ee xaaladda dalka eh, gabagabadiisa ama qeybihiisa dambaan dhegeystayaal soo gaarna dhegeystayaal daqiiqadaha yar ee noo haray ee dhegeystayaashan fursad u siinaya dhegeystayaal qeybihii hore iyo qeybihii dhexe ee barnaamijka aad kas- kaga soo bogateen qodobka faahfaahintiisa dhegeystayaal aynu saaka diiradda ku saareyna ku aadan ee dhegeystayaal safarada lagama maarmaanka ee galaan shaqaalaha dowladda dhegeystayaal waa hagaag dhammaantiin dhegeystayaal waa idiin soo dhaweynayaa eber toddoba eber labo saddex shan eber eber sagaal eber nambarka kalena waa eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan nambaradaasa dhegeystayaal ee soo beegsan kartaan si aad barnaamijka qeyb uga noqotaan dhegeystayaal haddaba maxaa qofka ama ma shaqaalaha shaqsiga shaqaalaha dowladda ama qofka mas-uulka ah dowladdana u shaqeeyay maxaa ku qasbaya ama ku kalifayo in safare aan loo baahnayn uu gala dhegeystayaal islamarkaana qarashaad badan uga baxo iyadoona dhaqaalahaasi ee laga soo bixinaya ama laga soo saaraya khasnada dowladda dhammaantiin waa idin soo dhaweynayaa daqiiqadaha hare dhegeystayaasha dadka telefoonada soo beegsanaya ayaan fursadda siinaya mar kale nambarada idiin dulmaraya dhegeysta waa eber toddoba eber labo saddex shan eber eber sagaal eber nambarka kalena waa eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeystaha qadka telefoonka ku jira ee doonaya inuu barnaamijka ka qayb qaata ayaan fursadda siinayaa halow stafim halow stafim dhegeystaha si qadka ayaa ka goy dhegeystaha kale ee soo beegsanaya haddee waa hagaag waraysiyaa dabcan kasoo bogateen dhegeystayaal haddaba qodobkii haddii aan idiin dulmaro dhegeystayaasha haatan la soo jaanqaaday dhegeystayaal madaxa waaxda adeega dadweynaha ee dalka felix cosgey ayaa wasaaradaha kala duwan ee dowladda ku amray inay yareeyaan qarashaadka ay ku bixiyaan safarada maxalliga iyo kuwa dibadda tani ayaa timid kadib markii uu kulan la qaatay xogayaasha joogtada ee wasaaradaha dowladda dhexe iyo guddoomiyeyaasha waxyaha hoostaga wasaaradaha cosgey ayaa dalbaday in si deg dega loo joojiyey safarada laga maarmi karo waxa uu dhammaan waaxyaha dowladda amar ku siiyey in shirarkooda ay ku qabtaan gudaha caasimada dalka nairobi sidoo kalena dhammaan agaasimayaasha maaliyadda ee wasaaradaha ayaa laga dalbaday inay dib eegis ku sameeyaan miisaaniyadooda sanadlaha oo ay soo bandhigaan qiimaha ay doonayaan inay ka dhimaan cosgey ayaa xusay in meelaha lacagaha badan lagu bixiyo ay ka mid tahay maqaayadaha ee qaaliga oo lagu qabto shirarka waxa uu su-aal geliyey sababta iyadoo uu shirka ka dhici kara magaalada nairobi ay mas-uuliyiin badan diyaarad ugu raacayaan diyaarad u raacayaan ismaamulka mombasa si ay halkaasi shir ugu qabtaan xogayaha joogtada ee wasaaradda maaliyadda ee dalka chris kipto ayaa dhankiisa soo jeediyey in haddii aan laga maarmin in loo safro mombaasa in shaqaalaha dowladda ay diyaarad beddelkeeda adeegsadaan tareenka oo ka qarsh yar madaxa waaxda adeega dadweynaha ayaa sheegay in la joogay xilligii la joojin lahay ku-tagrifalka kheyraadka dowladda ee shacabka loogu adeego muddo sagaal bilood gudaheed waxay dowladda dhexe safaro ku bixisay lacag dhan ama lacag gaaraysa labaatan dhibic soddon iyo toddoba bilyan oo shilin safarada gudaha wadanka waxaa ku baxday afar iyo toban bilyan oo shilin halka lix dhibic saddex bilyan lagu bixiyey qarashaadka dibadda felix gosgey ayaa xusay in xaaladdu aynan sidaasi kusii socon karin wuxuu intaasi ku daray in dhanka kale miisaaniyadda ay dowladda ku bixisa arrimaha horumarka hoos u dhacday boqolkiiba afar iyo toban dhegeystayaal dhammaantiin barqo wanaagsan idin leenahay daqiiqadaha noo hore dhegeystaha qad ku jira waa hagaag dhegeystahaasina qadka ayaa ka go-ay dib usoo beegsan leeyahay dhammaan dhegeystayaasha aan soo dhaweynaya nambarkaana nambaradana waa idiin furyihiin qadadka telefoonada dhegeyste dhegeystaha kale ee qadka ku jira ee doonaya inuu barnaamijka ka qeyb qaata ayaan fursadda siinayaa halow saafim soo dhowo walaal magacaagii halkaad ku sugan tahay halow stafm waa hagaag dhegeystayaal dhammaan dhegeystayaasha waan soo dhaweynayaa dhegeystaha haatan qadka telefoon ku jira halow saafim soo dhowo walaal magacaaga halkaad ku sugan tahay dabcan haddii aad qadka soo beegsato u gudagal barnaamijka fikirka kaga raayi dhiibo oo waan soo dhaweyneynaa dabcan dhegeystayaal aragtidaada iyo sidaa u aragta qodobka dooda aan dhegeystayaal aan miidka soo saarnay dhegeystaha kale ayaan qadka ku jiraan fursad siinaya halow saafim soo dhowo walaal magacaaga halkaad ku sugan tahay waa hagaag ma cilad farsamaa jirta oo dhanka aalada isgaarsiinta dhegeystaha kale aan fursada siinayaa soo dhowo walaal magacayga halkaad ku sugan tahay alo saafim dabcan raadi ah u shidan iskamana gaabin halo saafim soo dhowo walaal walaal soo dhowo magacayga halkaad ku sugan tahay waa hagaag dhegeysti eber toddoba eber labo saddex shan eber eber sagaal eber namar kalena waa eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan qadadkaasi ayaa dhegeyste soo beegsan kartaa si aad fikirkaada ugu biirsid barnaamijka iyo qodobkan saaka diiradda inoo saaran fikirkiinana waa noo muhiim dhegeystaha kale ee qadka ku jira halow staafim soo dhowo walaal magacaaga halkaad ku sugan tahay waa hagaag eber toddobo eber labo saddex shan eber eber sagaal eber nambarka kalena waa eber toddobo sideed eber hal eber shan hal eber shan dhammaantiin waa idin soo dhaweynayaa dhegeystayaal kasoo qaybgal waxaanan leeyahay qodobka doodana maxaa qofka ama mus- qofka shaqsiga ama mas-uulka xilka haya oo shaqaalaha dowladda ah maxaa ku kalifayay in qasnada dowladda u adeegsado safaradiisa dibadda iyo kuwa gudaha oo lagama maarmaanka ah fikirkiina waa noo muhiim daqiiqadaha noo hore ka faa'iidaysaan leeyahay hallo isaafim soo dhawo walaal magacaaga halkaad ku sugan tahay
salaam calaykum wacalaykum salaam waraxmat ullahi wabarakaatu soo dhawow
walaal waan ku leeyahay ay barnaamijka oo la socotaan filayaa
aad iyo aad aan hoola socdaa Mm, riixan ka buuxsaday maqalka saaka waa tahay
waaw meel xariif jirin aan jooga sax
haddii aan u guda gartay waa waxaan waa been iyo war wax un iska maartay mashruuc oo meel iska marsanaya ayaa loo leeyahay intaasaan meesha ku baxda intaasaan meesha ku baxda oo hadda haddaan kuu sheego shalay lacag intaa dhan baa baxda aan kula waan gartay maantana maantana waxba adeer aan lagayahay haye wicitaankeeda lagu sheegahay ruuxii qaadana la ogsoon yahay aan laga dabagelahayn maxaa aad ku qaada aan la lahayn oo su-aal aan laga ceshanahaynin jawaabna aan laga bixinayn mhm
marka wax raaci uu ku gelayo malaha waan gartay
af waa kana kuraakul ah oo ilka ay wax ku cunaan un hadda daydaan horta nimankan waan gartay
ilaa annaga waxa noogu jirto horta oo faa'iide malaha khasaare waxaan keena ma- meeshaas kama dhalanaya waan gartay
waayo meel baa la dhisto hadda intaneta guddi soo wada galeen oo kuura kusoo wada galeen nin walba wuxuu iska dhistay hool weyn buu iska samaysta oo lagu shubay asiga uu iska leey waan gartay
kaasuu lacag ku qaadanaya wuxuuna ku leeyahy waan safri oo meel baan u kici war shirka wixii kasoo baxaya awa maxaa laga hadlayaa maxaa taldan oo lagu qabanaya waa tahay
meeshan haba lagu jiro lacag ha lagu dhamaysto laakiin un wax kasoo baxo somaho sax
maxaa kasoo baxaya oo aragti oo aan aan hadda aan aragna maxaa maqal oo aan naloo sheegaya oo aan maqalna waan gartay
waxaan jirin un somaha waa un ilmihii la dhahay geedkaasaan degaynaa abo soo kaca markay daalaan haye
tan waan ku daalne
haye waanan ku dhibqabnay horta ilaahay un bogood burcada ma mariyo annaga wax kala dhambeyna malo dawladdan kenya maanta waxaa loogu talagalay laba iscaynsan inaan laga helin
waa tahay
nin nin garsa qaban kara oo istaajin kara ma laha waan gartay
isbitaal baan gabar geystay in eh, hadda oo bishii lixaad
waa tahay
waxaa lay dhahay beelo soo gado oo farmasho ka soo gado sax
waa isbitaalka weynaa gaarida waan gartay
daawada markaan la imaada la yidhi haddana waxaa lahay haanta weyneeda lagu jiidayo laakiin gumci lama haya kacdoon waan gartay
adi dawlad la- laleeyahay raaciyada wax ku dhaanta ee sac isaabkana ku dhaanta oo wax soo gada laleeyahay waan gartay ayadkina wa- waxaa ku dhaantaa farmashiin yaala kac ka soo qaada waxa xagee lagu afka lagu maqo haye
hadee nin walba wuxuu iska samaystay farmasho waa tahay
ku wuxuu iska samaystay ma garanaysaa isguul oo berefed iska samaystay waa tahay ku wuxuu samaystay hool uu lagu shiro oo lacag uu ku qaato waan gartay
hadii abuu waxaas ma- dhaqan muslima maja haye
meesha aan dhaqan inuu ku jirin baan u arkaa waan gartay wax lagu sheego waxbana aan lagaaga qabanayn habeen lagu sheeg dharaan lagu sheeg oo iska taagno on joogto un laga un baan ka maqalnaa mogi hadda wax qabashana ma aragnaba waan gartay fariintaada ugu dambaysa haye
ama madaxweyne ha ahaado ama m c a ha ahaado meesha m c a baa la dooranaya womse baa la dooranaya md baa la dooranaya madaxweyneha la dooranaya gafanaa la dooranaya senataa la dooran waa meeqaa qofaxa haye hal tilaabo oo kale bedelin laga meelayo waan gartay
waxa inay isla socdaan oo muttafaq ay middo ka yihiin horta taasaa daliil ku ah waa tahay ugu dambayntii haye
oo dambeyntii wax aan sugahayna malahayd dawladda sidan un iska haata dee cabanay cabanay cabasho aan waxba lagu helin walaal waxba kuma galaysa waa la daalaa leeda waa la daalay quursi baa la taagan yaha leeda quursi waa la quursaday hortuudaan taagan waxaan ka hadalnana ma garanayna waxaan fiirsana ma ma hayno waxaan qabsan karnana male marka waa- waan kuursane mhm
tan alahna gudbiyey waanan ku salaan waa taa walaala kaaga mahad celinayaa sida wanaagsan aad barnaamijka uga qayb qaadatay waa dhegeystayo ugu dambeeya barnaamijka hogaankista iyo xaaladda dalkaas aa kan aynu diiradda ku seeraynay dhaqaalaha loo adeegsada safarada lagama maarmaanka ee waa dibadda iyo gudahaba oo ay siyaasiyiinta weliba kuwa dowladda u shaqeeya ay adeegsadaan khasnada dowladdana lacagaasi laga soo saaro ama laga bixiyo intaasaan ku safmeeriyaa waraysiad kaga soo bogateen waan u- oo aan u mahad celinayo cabdisalaan doctor cabdisalaam macrifo ahna ah, maamulaha ama agaasimaha guud ee macadkaasi ee ca- waa macadkaasi macrifa college oo ku yaala magaalada nairobi dabcan gaar xaafadda sawsi sidaasi nabadgelya iska bedelin mowjada daqiiqada kadib waxaad dhegeysan doontaan barnaamijka madasha istaa ee tanaad ama waxbarashada iyo weliba soo jeedinta faadimo ibraahim faadimo laga iska bedelin mowjada sidaasi nabadgelya waxaynoo ballanaa dabcan maalinta berita iyo weliba ah, arrimaha waqo- waqooyi bari iyo dabcan soo jeedintiisa yuusuf gaasan insha allah iyo axadda barnaamijka wargelinta bulshada sidaasi nabadgelyo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu